saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan ayayno sinnaanine hayno kala sokeeyaan
kulanti wacan oo wanaagsan akhayaarta ood naga dhegeysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiya haysnaa ood isoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuuc ah oo aad ka dhegaysataan raadiyaha waxaan idila socodsiinaya anigoo timacadde
saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda ah toddobaadkani baatiraali ka noqda waxaan kaga hadlaynaa sida loo horumarin karo xirfadaha dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle waxaana barnaamijka marti ugu ah qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada iyo maamulaha jaamacadda balasma farceeda magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaaga fariinta intaas aynu kaaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa maamulaha jaamacadda balasma farcda magaalada jowbahar marka hore kusoo dhawow raadiyaha marka xigta sidee loo horumarin karaa xirfadaha dhallinyarada habka ugu wanaagsan ee loo horumarin karaa xirfadaha dhallinyarada waa in dhallinyarada ay helaan waxbarasho aasaasi ah sidoo kale dhallinyaradu waa inay helaan goobo lagu barto xirfadaha sida xirfadaha tiknolojiyada kuwa oo u suuragelinaya dhallinyarada inay la jaan qaadaan dunida casriga ah sidoo kale xirfado badanaa jiro oo lagu shaqaysto oo shakhsiga ama qofka hadduu barto adduunka meel kasta uu ka tago uu ku meel maraayo ama uu ku shaqaysan karo waxaa ka mid ah in dhallinyarada la baro xirfadaha makaanikada iyo xirfadda faryaamada ama fuundiga iyo wixii la mid ah marka waa in la helaa goobo lagu tababaro dhallinyarada kadibna loo sameeyo shaqa abuur dhallinyaradaas markana maxamed cabdiqani sidee loo horumarin karaa xirfadaha dhallinyarada xirfadaha dhallinyarada waxaa lagu horumarin karaa awalan in la helo goob oo lagu tababaro ama goob maxaan ku yidhaahdaa ardayda lagu kor lagu qaadi karo maankooga ama meel ay ku baraktikeeyaan xirfadahooda in qof walba xirfada uu leeyahay uu ku hana qaadi karo waa tahay markaan cabdigariin maxay tahay muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xirfadaha dhallinyarada muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xirfadaha dhalinyarada runtii waa dareemi karnaa muhiimad aada u weyn ay ku fadhisaa xirfadaha dhalinyarada yacni in la kordhiyo oo faa'iidooyin badanaa laga helayaa xirfadaha dhalinyarada in la kordhiyo faa'iidooyinkaas laga helayo waxaa ka mid ah dhalinyarada xirfadahooda haddii la kordhiyo waxaa meesha ka yaraanayo waxaa la yidhahda shaqa la-aanta oo qofka dhalinyarada ah markii xirfad loo sameeyo haddii uu ku xamaasho shaqa la-aantii iyo baagmuudinimadii iyo wixiiaa meesha ka baxaa wuxuu noqonayaa qof nafsadiisa ku filan ee, reerkiisa ku filan haddii caruur uu leeyahay caruurtiisa ku filan xaaskiisa ku filan waa faa'iidada ugu weyn sidoo kale qofka inuu ummi ahaado oon yacni aqoonna uu lahayn xirfadna uu lahayn dhibaatay leedahay qofka hadduu xirfad iyo iyo aqoon isku helo waa wanaagsan tahay haddii qofka aqoontii caadiga uu baran waayo oo xirfad uu samaystan way fiican tahayoo haddaa waa meesha ugu fiican wax ugu fiican waa xirfadda xirfadda ba- in la kordhiyo waxay kaloo muhiim u tahay qofka yacni xirfadda uu leeyahay ku shaqaysta waxyaabo badan uu ka badbaadaya oo qofka shaqaalaha uu asaa ka fiican qofka shaqaalaha waa qof la xukumo waa qof waqti meel galaya waqti kasoo baxaayo yacni laakiin qofkan xirfadda le xirfadiisa uu ku shaqaysanayo xilliguu doono me- oo- oo goobtiisa ganacsiga ama goobta uu xirfadiisa uu oo ugu shaqaysanayo oo furanayo goobta hore oo xillig hore uun xirinayo waa faa'iidooyinka yacni muhiimadda ay leedahay waa tahay markana maamle cabdulaahi ka jaamacad ahaan door intee la eg ayaa ka qaadan kartaan horumarinta xirfadaha dhallinyarada Een, ka jaamacad balaas ma ahaan een, annaga waxaan mar kasta soo xilqaanaa ee, inaan horumarino xirfadaha ardada kuliyadaha kala duwan ay bartaan Een, tusaale ahaan hadda jaamacaddu kuliyadaha bixisa waxaa ka mid ah kuliyadda een, engineering and technology ay bixisaa oo kuliyad ee, kuliyadda computer science ayaa ka baxda kuliyaddaas een, ardada waxaa loo sameeyey een, meel practical ah ama goob ay tababar ay ku ba- ku practical qaataan sidoo kale jaamacaddu waxay u diyaarisay macallimiin een, xirfadda computer science-ka aada ugu takhasusay markana aqooyahan maxamed maxay tahay muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xirfadaha dhallinyarada xirfadaha dhalinyarada in la kordhiyo muhiimada ku jirta waxay tahay waddan kasta oo uu ugu baxo een, shaqo la-aanta ee ee haysata tan dhalinyarta ku nool ee, gobolka kan aan ku noolnahay sidoo kale muhiimadda aan ee, leedahay waxaa ka mid ah xirfadaha horta een, waddanka kan aan joogno aad u muhiim ay ugu yihiin qofka qofka xirfad leh iyo qofka aan xirfad lahayn difference weyn ayaa udhexeeya qofna waa- qof walba waa ogsoon yahay waa tahay markana aqooyahan cabdigariin aqoonyahanada door intee la eg ayay ka qaadan karaan horumarinta xirfadaha dhallinyarada doorka ugu weyn waxa qaadanaya waa dhalinyaro aqoon-yahanada waa aqoon-yahanada wax uu ku waxbartay gobolkan way og yihiin baahiyada yacni gobolka uu qabo wayna dareensan yihiin ayaga marka baahidii haddii mar ay yaqaanaan waxa haddii cudurka sababtiisa la yaqaano iyo daawadiisa la heli karaa marka aqoon-yahanada dadka ugu xog ogaalka badan waaye yacni baahiyaha iyo waxyaabaha jira sidaas darteed kaalinta ugu weyn ama doorka ugu weyn waxa qaadan karo waa dadka aqoon-yahanada ah oo iyaga ayaa horumarin kara xirfadaha dadka dhalinyarada ah oo qofka dee yacni een- een- een uu wax barto oo xirfad uu barto ama aqoon kale uu barto oo uu wixii baahiyo dadkii u faa'iideeyo ma dareemi kartaa halkaas waxaa ka imaanaya horumarin horumarin xirfadeed ayaa halkaas ka imaanaya marka aqoon-yahanada ayagaa laga rabaa inay dadka wacyigeliyaan inay dadka yacni maxaa la dhahaye aqoontooda kor u qaadaan inay dadka xirfadahooda kordhiyaan oo baahida ayaga yaqaano kaalinta ugu weyn qaada- arrintaas ka qaadanayo waa dadka aqoon-yahanada ah waa tahay markana cabdulaahi ardayda aad soo saartaan ka jaamacad balaas ma ahaan ma helaan aqoon ku filan oo ay ku shaqaysan karaan
ardada marka ay ka qalin jebinayaan jaamacadda ee, ay noqdaan arday awood u lah in ay ay sameeyaan sistemyo softwero kala duwan inay sameeyaan waxaa ugu dambeysay ardadii hadda qalin jebinaysay sanadkan laba kun labaatan iyo afar oo xafladooda sugayso waxa ay soo saareen gruub ka mid ah gruubadii qalin jebinaya waxay sameeyeen eh, plasma biometric voting system system een, codbixin ayay sameeyeen oo diiwaangelin iyo codbixinba labadaba qaabilaya ayay sameeyeen Eh, jaamacadda blasma xarunta jowar waxaan sameynay eh, toddobaadka ay tiknolojiyada jaamacadda oo sanadkiiba mar aan qabano Een, toddobaadkaas ay ardada kusoo bandhigaan een, awoodooda ama hal abuurkooda eh, tiknolojiyadeed sistemyo iyo application ay sameeyeen ay kusoo bandhigaan marka jaamacadda balaasma kuliyad kasta saas ayay xoog u saartaa in ardayga uu ka helo waa tahay markana maxamed aqoon-yahanada door intee leeg ayay ka qaadan karaan horumarinta xirfadaha dhallinyarada horumarinta xirfadaha kaan ahaan waxaan waxaan ka qaadan karaa in aan wacygeliyo dhalinta oo laageyga ah sidoo kale aan gacmaha isqabsano oo aan samaysano goobo oo aan ku barano xirfadaha markaan cabdigariin ma las dhihi karaa haddii dhallinyarada leh xirfadaha kala duwan ay badaan waxay qayb ka qaadan karaan dakhliga dalka haa waa laisdhihi karaa waxaa laisku dhihi karaa yacni dal asiga dadkiisa dhanba ay baagmudan yihiin sidee dakhligiisa uu ku siyaadi karaa maba dhici kartaba marka haddii xirfadihii yacni ay- dadka xirfadaha kala duwan leh ay bataan ay dadkii dad soo saaraan ee cashuurta si sax loo bixiyo qofkii xirfadda leh cashuuruu bixinayo cashuurtina marka uu bixiyo yacni cashuurtina sida saxda aheed iyo goobihii saxda ahaa lagu bixiyo loo isticmaalo yacni jeeb shaqsi aysan ku dhicin yacni dalka wuxuu qabanaysaa qof walba deegaankiisa wuxuu qabanaysaa qofka shakhsiyadiisa wuxuu qabanaysaa marka waa kor maxaa la dakhliga dalka waa kordhinaysa waa arrin yacni macluum ah oo qof walba uu dareemi karo uuna og yahay dakhliga dalka inuu kordho ama inuu hoos u dhaco mar walba waxay ku xiran tahay in aan isleeyahay fikirkayga yacni inta shaqaalaha ama inta shaqaysa ee dalkaas ku nool uu ku xiran yahay qof aan shaqaynin cashuur intuu ka bixiyaa horta waa maya yani dhalinyarada xirfadaha kala duwan leh haddii ay bataan way ka qayb qaadan karaan dakhliga dalka inuu kor u kaco waa tahay markaana cabdulaahi maxay tahay muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xirfadaha dhallinyarada muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo xirfadaha dhallinyarada waa mid iska cad waaye Een, waddan kastoo horumaray waxaa horumariyey waa dadkiisaa horumariyey dadka wax horumarayna waa dhallinyarada dhallinyaradaada hadday eh, dad waxbarta ay yihiin eh, dad xirfado leh ay- haddii ay yihiin oo waxaa waaye waddankaas een, wax soo saarkiisa waa saramaraa marka wax soo saarka iyo horumarka waddanka ayaa ku xiranba in eh, muhiimadda ay leedahay waxay tahay in een, magaciisa dhalinyarada wax la baro ama xirfad la baro waddanka wax soo saarkiisa ama horumarkiisa ayaa ayaa ku xiran markaan aqoon-yahan maxamed ma las dhihi karaa haddii dhallinyarada leh xirfadaha kala duwan ay badaan waxay qayb ka qaadan karaan dakhliga dalka wariyati macade waa las dhihi karaa waayo maxaa yeelay xirfadda dhalinyarta markii lagu gawaabiyo een, waxaa meesha ka baxaayo markii qof walba maanta xirfadiisa uu ku shaqaysto amba lagu gawaabiyo amba gacan lagu siiyo meesha dhaqaalaha waddanka ayuu ayaa sii tarmaayo sidoo kale dhal- een, dhalinyarta oo xirfadda leh waxaa marka ah, ku sahlnaanaya si ay u bixiyaan canshuuraadka dalka kaleente Ee, waxaa kaloo meesha ka bixayso qofka maanta markuu xirfadda leeyahay waxaa u macaanayo joogista waddanka ayaa u macaanaanayo oo waxaa meesha kaba ka harayo een, dhalinyarta inay inay tahriibaan ayaa haray ayaa ayaa macnaha ay yaraanayso ma las dhihi karaa haddii dhallinyarada leh xirfadaha kala duwan ay badaan waxay qayb ka qaadan karaan dakhliga dalka Ee, run ahaantii een, dhalinyaradu haddii ay bartaan xirfado kala duwan dakhliga ama kobaca dhaqaale ee waddanka sare ayuu maraa Een, o- een, wax soo saarka waddankana wuu kordhaa insha allah marka waxaa loo baahan yahay ee, dowlad iyo shacab ganacsato aqoon-yahano dhammaan in loo wada duubto sidii loo horumarin lahaa xirfadaha dhalinyarada waa tahay markaan cabdigariin maxaa fariin ah oo aad u jeedinaysaa dhallinyarada ku nool magaalada jowhar Een, waa mahadsan tahay walaalkay cabdi weli fariinta aan dhalinyarada u jeedinayo magaalada joor ku nool waxay tahay inaan ka wada shaqeyno horumarinta deegaanadeena gu- iyo guud ahaan horumar- ee horumarinta dalka inaan ka shaqeyno Een, taasna waxaa loo shaqeyn karaa isku duubni in la helo ilaahay marka talada la saarta kadibna yacni dadaalkiila la yimaado aan inay dadaal la socdaan waaye isxilqaana wax walba lagu sameeyaa ama lagu dhistaa in een, deegaanadeena waxaan ku horumarsan karno qof walba meesha ugu yar ama talaabta ugu yar uu qaadi karo inuu qaado hadda maanta yacni hal xirfad aad soo faa'iidaystid in magaalkii intii xirfadaas inay faa'iidaystaan diyaar u eh inaad usii faa'iidayso dalka iyo deegaanada horumarka ka socdo inuu qof walba shakhsiyadiisa uga qayb qaato dhallinyaradan ay yacni een, isku wada xirnaadaan oo wixii wanaagga laga wada shaqeeyo wixii xumaan ane yacni lala dagaalo sidii maxaa la dhahay oo laga hortago wixii wanaag ahne wanaag ee laga wada shaqeeyo la isku dhiirigeliyo waa tahay markaan maxamed maxaa fariin ah oo aad u jeedinaysaa dhallinyarada ku nool magaalada jowhar fariinta ujeedinayna waxaa waaye ee, waddankan ee, maanta wuxuu ku sii kici karaa amba baahi loogu bixi karaa inaan joogteeno xirfadaha qof walbana aan dhihi lahaa inuu keliya u barto ugu yaraan laba ama saddex xirfad in qofku inuu lahaan karaa guud ahaan barnaamijka dooda waad ka dhegeysanaysiin raadiyo haysanaha jooba arshabeela dhexe soomaaliya waan dhegeentaa intaa barnaamijka caynkan kulaan kulmi doono sidaa iyo ammaano allah
saxiibadaadu waa dar kula socdo suusan ahadiyo daar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe saxiibadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo dar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala saar labado kala soocay ayaynoo sinnaanine haynoo kala sokeeyaan ayay